sharciga ku noqoshadiisa cutubka kow iyo labaatanaad oo dalka rabbiga ilaahayna uu u idin siinayo inaad hantidaan haddii laga dhaxalo mid la dilay oo barri ka dhex yaal oo la aqoon waayo kii isaga dilay markaas waa inay wadaadadiinna iyo xaakinnadiinnu soo baxaan oo waa inay qiyaasaan ilaa magaalooyinka kalna dilay hareerihiisa ku wareegsan oo magaaladii ugu dhow ninka la dilay waa in odayaasha magaaladaasu ay lo'da ka soo wataan qaalin aan lagu shaqaysan oo aan harqood wax ku jiidin oo odayaasha magaaladaasu waa inay qaalinta u wadaan dooxo biyaheedu ordayaan oo aan la jeexin waxna lagu beerin oo halkaas dooxada dhexdeeda ah qaalinta qoorta ha kaga jebiyaan oo markaas wadaadada ah ilmo laawe waa inay soo dhowaadaan waayo rabbiga ilaahayna uu iyagu u doortay inay isaga u adeegaan iyo inay ku duuceeyaan magaca rabbiga oo muran kasta iyo dhaawac kastaba siday iyagu yidhaahdaan ha laga yeelo oo magaalada ninka la dilay magaalo ahaan ugu dhow odayaasheeda oo dhamma waa inay ku kor faraxashaan qaalintii qoorta lagaga jebiyey dooxada dhexdeeda oo iyagu markaas ha jawaabeen oo ha yidhaahdeen dhiiggan gacmaha yagu ma daadin indhaha yaguna ma arag haddaba rabbi ow cafi dadkaada reer banu israa'iil oo aad soo furatay oo hana u oggolaan in dhiig aan xaqabinu uu saarnaado dadkaaga reer banu israa'iil oo markaas iyaga waa loo kafaaro gudi doonaa dhiiggaas oo sidaas waa inaad dhexdiinna uga saartaan dhiigga aan xaqa qabin markaad samaysaan waxa ku quman rabbiga hortiisa oo markaad dagaal ugu baxdaan cadaawayaashiinna oo uu rabbigu ilaahiinna uhu iyaga gacmihiinna soo geliya oo aad maxaabiis ahaan iyaga u kaxaysataan oo haddii midkiin maxaabiista dhexdooda ku arko qof dumar ah oo qurux badan oo uu iyada jeclaado oo uu doonayo inuu naagaysto markaas waa inuu gurigiisa geystaa oo iyadu waa inay timaha iska xiirtaa oo caddiyahana iska jartaa oo dharkii maxaabiista waa inay iska furtaa oo gurigiisa ha joogto oo bil dhan ha u baroorato aabbeed iyo hooyadeed oo taas dabadeed waa inuu u tagaa oo ninkeedii ahaado oo iyana naagtiisii ha ahaato oo markaas hadduusan iyada u bogin waa inuu iska sii daayaa meeshay doonaysa ha tagteen laakiinse iyada waa inuusan marnaba lacag ku iibin oo waa inuusan iyada sidii addoon ula macaamiloon maxaa yeele ceeb buu ku hoosaysiiyey haddii nin laba naagood qaba oo uu mid jecel yahay tan kalena nacab yahay oo tan uu jecel yahay iyo tan uu nacab yahayba labaduba ay isaga carruur u dhaleen oo haddii wiilkiisa curadka ah tan uu nacab yahay ay dhashay maalinta uu isagu wiilashiisa dhaxal siinayo xoolihiisa waa inuusan naagtii uu jeclaa wiilkeeda ka dhigin curadka ka horreeyey tii uu nabcaa wiilkeedii ee curadka ahaa laakiinse naagtii uu nabcaa wiilkeedu inuu curadkiisii yahay waa inuu ku caddeeyaa qaybta labalaabka ah ee uu ka siiyo waxa uu haysto oo dhan maxaa yeelay isagu waa bilowgii xooggiisa oo xaqa curadnimada isagaa leh haddii nin leeyahay wiil madax adag oo caasi ah oo aan addeecin hadalka aabbihiis ama hadalka hooyadiis oo inkastoo ay edbiyaan aan iyaga dhegaysan innaba markaas aabbihiis iyo hooyadiis waa inay isaga soo qabtaan oo intay odayaasha magaaladiisa u soo bixiyaan ay iridda magaalada keenaan oo iyagu odayaasha magaaladiisa ha ku yidhaahdeen wiilkayaganu waa madax adag yahay oo waa caasi oo isagu dooni maayo inuu hadalkayaga addeeco isagu waa rabshoolow oo waa khamriyo cab oo markaas nimanka magaaladiisa oo dhammu waa inay isaga dhagxiyaan si uu u dhinto oo sidaas waa inaad sharka dhexdiinna uga saartaan oo reer banu israa'iil oo dhammu taas way maqli doonaan markaasay cabsan doonaan oo haddii nin galo dembi dhimasho istaahila oo isaga la dilo oo aad geed ka soo daldashaan jidhkiisa maydka ahu waa inaan habeenka oo dhan geedka la guddayn laakiinse hubaal waa inaad isla maalintaas aastaan si aydan u nijaasayn dalka uu rabbiga ilaahayna ahu dhaxal idiin siiyey maxaa yeelay mid kasta oo geed ka soo deldelanu wuu ka inkaaran yahay xagga ilaah